waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
ilaahay oo waxaad naga dhigtaa kuwa culammadooda jecel waxaad naga dhigtaa kuwa culammadooda ixtiraamka ay mudan yihiin siiya qofku hadduu khalad galna khaladkiisa lagu sheego hadduu sax yahayna saxdiisa loo sheego xasan waa mahadsan tahay runtii waa arrin aan lagu farxin weeye arrin aan lagu farxin dadka muslimiinta dhexdooda arrin aada iyo aada ku culus weeye waxaaba weli cuslaynaya culammadu waa qeybta ugu muhiimsan ay ku jirtaa mujtamaca haddii iyagii haddana wax isku tuurtuuraan oo iska qabsadaan oo weliba waktigan hadda oo social media oo wax walbaba uu qaadqaadayo oon waxba uuna ka tegaynin waa dhibaato jirta weye waxaa halkaa ka muuqata in akhlaaqdii islaamka meel looga dhacayo nebiga calayhi salaatu salaam xadiis uu werinayo abu darda saxaabi la yidhaahdo wuxuu yidhi nebiga alai sla wuxuu yidhi qofkii qof muslim ah sharaftiisa iyo magaciisa u ilaaliya oon waxba ka sheegin oo difaaca ilaahay wejigiisuu ka difaacaa maalinta qiyaamada ay imaanayso waa gartay sheekh ciise marka dabcan arrintan ugu dambaysaoo hadda sheekh umar la xiriirta waxay ku salaysan tahay firqooyin kala duwan oo culimmada soomaaliyeed ay u kala baxsanaayeen intii sanadaba ah firqooyinkaas maxay kala yihiin adoo soo gaabinaya maxaase lagu kala duwan yahay
wallaahi xasan oo aniga firqadaha ma raacraaco anigu anigu qofka muslim ma yahay sababtoo axaadiista oo dhan markaa aragto almuslimu akhulmuslimi nabiga alay sala slam xadiiska saxiixa ah uu leeyahay muslimku waa muslimka walaalkii ma dulmiyo cid kale uma dhiibo ma cidleeyo wax alla wixii wanaaga ayuu la qabtaa marka firaqda waa dee waaba nabiga calayh salatu salaam xadiis buu ku sheegay wuxuu yidhi ummadaydu waxay noqon doontaa firaq badan xataa ka badan kuwa kiristaanka iyo kuwa yahuudda xataa ka badan waxay dheeraatay mid bay dheeratay saddex iyo toddobaatan firqadood marka saddex iyo todobaatan leeyahay ma aha kow ilaa saddesaddex iyo toddobaatan ee waa badan tahay weye marka labada diinood oo kale xataa way ka badan tahay firqadaha dadka isu saarsaaraya oo u kala baxaya hal firqo keliya ilaahay ka soo reeba uu yidhi waa firqada nabadda gashay oo ka nabad gashay isqaqabsigaas iyo isjiidjiidkaas ka nabad gashay waa midda aniga iyo asxaabteyda waxaan ku ku hay aan haysano oo hadda ku taagan nahay ku taagan yani waxa weeye asxaabtii qofna qof kale wax kama sheegi jirin qofna qofka kale ma cambaarayn jirin qofna qofka kale waxtarkiisa ayuu ka shaqayn jiray taasay ahayd marka midda uu leeyahy nabig al sal slam waa midda nabad gashay oo ilaahay waxba uu yeelaynin aakhira markay tagto laakiin adduunka maantay waa qof walbaba magac xumada iyo dhibka jiro iyo kama bixi karo waa gartay soomaaliya laakiin gaar ahaan hadda dhibaatada arrintan laftigeeduna laysku soo qaaday waxa weeye in culummada qaarkood firqooyinka ka aragti duwan ay ku tilmaamaan gaalo taasoo dhici karta inay xataa dagaalo iyo dhibaatooyin iyo dad dhiigooda la bannaysto meesha gunta hadda la isku haysto saas weyse soomaaliya wax ka jira ma aha sideese arrintaas loo joojin karaa jiritaanka firqooyinku dawaaba jiraan laakiin dhibku waxa weeye in faraha laysku fiiqoo laysgaaleeyo wallahi xasanoo anigu waxaan ku talin lahaa culummadu iyo caamadu labaduba labaduba diinta mar kale ha la akriyo diinta hadda la akrinaayo waxna way saxsan yihiin waxna sax ma aha in qof la yidhaahdo waa gaal xataa culummadii hore way diidi jireen in la yidhahdo war qofkan wuxuu samaynayaa camal gaalnimada keeni karta ayuu samaynayaa in la yidhaahdo ee aan la oran qofkan camalkaas hadduu sameeyey gaal buu noqday yacni automatically in la yidhahdo gaal buu noqday waa culummadu waxyaabaha ay ka digeen oo aada iyo aada looga qayliyo weeye sababtoo ah macnaheedu waxay noqonaysaa qofkan ilaahay u dembi dhaafi maayo sababtoo waa waa gaaloo naar buu gelayaay oo khalaas janno iyo isagu way kala tageen ilaahay xadiis qudsi wuxuu ku leeyahay waryaa aniga booskaygii galay oo ilaah iska dhigay oo yidhi hebel looma cafin karo dembigu galay hebel lagama sii dayn karo wixii qalad uu galay yaa sheegtay haddii saas aha ilaahay uu ku sheegayaa xataa marka anigu waxaan odhan lahaa islaamka ha lagu noqdo sidii waagii hore wax loo akrin jiray iyadoo culummada la ixtiraamayo la weyneynayo qof walba qofkii wax ku dhaamo inuu ka dhegaysto dhibaatada maanta jirta waxa waaye qofkii hadda maanta yihahdo waxbaan akrinaya ama waxbaan sheegayaa hal sheekh ama laba sheekh kaliyuu leeyahay wax ka soo bartay culammadii hore kan ugu liitaa wuxuu lahaan jiray boqol ilaa laba boqol oo sheekh oo mashaariicadii oo dhan meel walba uu ka keenaayo laakiin maanta waxa weeye akhlaaqdii baan laga sheekaynayn qofka muslimka inuu akhlaaq yeesho oo dadka uu ixtiraamo kan ka yar iyo kan ka weyn iyo culamadaba iska badaa waxaasoo dhan baa meesha maqan in dib loo akriyo oo lagu noqdo ayay u baahan tahay waa gartay dallad guud oo culummada soomaaliya oo dhan ay ku midaysan tahay oo hadalkoodu kama dambaysahay waddanka kama jirto ma loo baahan yahay guddi guud ama culummo guud oo markaasi cid walbaa dhegaysato
anigu waxaan runtii odhan lahaa waddanka dad wanaag wanaagsanna way jiraan dad aan wanaagsanaynna way jiraan dadku bini aadamku intaasba waa wada leeyahay laakiin maantay cidda hadday wax sheegto la dhegaysan karo ama yacni si lilaahi aan odhan karno lagama hor imaan karo inkastoo social mediahu uu wax qasaayo oo mar walbaba in walbaba meeshuu rabo uu wax dhigan karo waxaan anigu odhan lahaa culammada dibadda joogta culammada dibadda joogta waa badan yihiin inay iyagu arrintan ay ay dhexdooda ka hadlaan inay yacni isku soo qaadaan oo yidhaahdaan war sidee wax loo hagaajiyaa waxbaa khaldan meeshaan wixii khaldanaa in la hagaajiyo oo oo laisku noqdo ayay u baahan tahay culammada dibadda joogto meel kastay joogaan arrintaa ha ka wada hadleen anigu waan ku fikerayaa runtii maalin maalmaha ka mid hadduu ilaahay idmo inaan culamo halkan keenno oo mawaadiicdaas iyo qaar la mida aan dadka soo bandhigno ood culammadood iyo dadku wada hadlaan saasaa loo baahanya waa gartay mawduuc si ula xiriira laakiin ka duwan sheekh ciise waddanka aad baad ula socotaa dalkan australia warbixin ay soo saartay hay-ad la yidhaahdo scanland foundation shalay waxaa lagu sheegay in daraasad ay sameeyeen oo ay dad badan ku wareysteen in shacabka australia intooda badan ay soo dhoweynayaan waxaan loo yaqaano multiculturalismka ama dhaqamada kala duwan laakiin weli aragtida aan fiicnayn ee laga qabo muslimiintu ay aada usii kordhayso oo afartan boqolkiiba ay gaarayso isla arrintaanoo kale waa la xiriirtaa soo maaha muranka ama ama culummada doorkoodiioo la waayey in weli muslimiinta weliba gaar ahaan reer galbeedka aragti aan fiicnayn laga aaminsan yahay
xasano sidaan sidaan sheegay adduunka maantay wuxuu noqday hal xaafad buu noqday waagii hore qarni ka hor waxba cidno cidna kale waxba kama oga kama ogeyn wax alla wixii ka dhacaya meel hebel cid la socotaa ma jirto laakiin maantay caalamku wuxuu noqday hal xaafad ayuu noqday oo warka kala qaata waxa ka dhacaya caalamkeena oo muslimka ah waxa ka dhacaya aad baa loola socdaa miidiyaha reer galbeedku si fiican bay ula socdaan markay wax qorayaan arrimahaasay soo qaataan dadkana dadkan reer galbeedka joogana waxay maqlaan oo dhegaystaan waxa loo qoro dad wax akriyo way siday u badan yihiin ama khalad u dhiib ama wax sax u dhiib taasay qaadanayaan marka amaada ingiriiska waxay leedahay charity beginis at home wax wanaagga iyo samafalku agtaadu ka bilowdaa adigu waa inuu kaa bilowdaa muslimiintu sidaa wey waxaan u leeyahay war culummada muslimiinta soomaalida ah ee wadamada ee diasporada jooga arrimahan ha ka hadleen sidii dadkan aan la joogno aan wax u tusi lahayn oo yacni fikradda laga qabo islaamka sidaan wax uga bedeli karno inaan tusno wey
waa gartay laakiin markaad fiirisay sheekh ciisow warbixintan waad dhegaysatay dadka telefoonka looga qaaday waraysiga labaatan iyo shan boqolkiiba aragtay aan fiicnayn ka muujiyey muslimiinta laakiin kuwa iyagu onlineka ka buuxiyey su-aalaha oo cidna aysan la hadlayn oo cidna weydiinayn oo iskood iyagu buuxiyey afartan boqolkiiba aragti aan fiicnayn bay ka haystaan muslimiinta tiradaasu ma kaa yaabisay mise waa midaad filaysay
aniga igama yaabin tiradaas sababtoo ah waxaan aaminsanahay inta online-ka ku hadashay iyo inta foolka fool u hadashay runta waxay u dhowdahay kuwa online-ka ku hadlay sababtoo ah waa qof aan la arkaynin oo qofka wareysanayo uma jeedo jawaabaha su-aalaasha hor yaalla ayuu ka jawaabayaa wixii ku jiray shucuurtiisa iyo iyo iyo uurkiisa wixii ku jiray ayuu banaanka dhigayaa laakiin kan ku hor fadhiya ee ku arkaya xoogaa wuxuu leeyahay body language-kaada yuunan waxaan ka akrisan iyo yo waxbuu isku isku isku dayayaa isku dayaya inuu inuu inuu ka warwareego marka almuhim muhiimada meesha taalla waxaa weeye reer galbeedka islaamka waa laga necab yahay been ma ah weligeed way jiri jirtay laakiin hadda inay sii badatay ayaan ayaan filayaa inay tahay marka arrinta taallaa waxa weye maxaan qaban karnaa anagu ma bedeli karna arrinkaas waa laisugu imaan karaa forum baa loo samayn karaa dadka arrimahaasaad lasoo bandhigi karaa dadka kalea loogu yeeri karo oo aan muslim ka ahayn maxaad u malaynaysaa inaan aan aan aan idin idinka bedeli karno sawirka aad ka haysataan islaamka maxaan ka bedeli karnaa ciddii tiraahdo diintiina ka baxawa dee waa arrin iska xasaas xilli yeeliyo waxa la yeelaya maaha ma jirto laakiin qofkii ku yidhaahda war arrin taasoo kale taasoo kale taasoo kale hadda maalin dhaweed waad la socotaa miidiyaha gabar xijaaban oo meel ka cashaynaysa inuu nin garaacay nin garaacay bifadlilaahi ninkii waa la hayaa maxkamad baa la geynayaa waxyaabo cunsuriyadna wuu ku hadlay marka dadku in ficil baa adduunka waa ficil iyo ficil celin ficil celinta haddii la waayo de ficilku unbaa soconaya markaa waa garta ugu dambeynta marka shacabka afka soomaaliga ku hadlo muslimiinta ah oo dalkan degan oo ku dhegaysta sidee bay uga qayb qaadan karaan laftigoodu inay sawir fiican ama aragti fiican muslimiinta laga qaado sidee bay uga qayb qaadan karaan in sawir wanaagsan laga bixiyo diinta iyo dadka aaminsan tallaabada u horeysa waxa weeye qof kasta oo oo muslim ah yaana oran qof kasta laakiin dadkeenna inteeda inteena badan waxaan leenahay dad deris ah ama aan ku lahaano xagga shaqada ama aan ku lahaano xagga waxbarashada jaamacaadka iyo iskuulaadka iyo qof kasta meeshuu joogo dadka aan muslimka ahayn ay xiriirka leeyihiin oo isyaqaanaanoo maalin walbaba ay wada joogaan oo is arkaan waa inuu tusaa sawir fiican oo islaamka ah waa inuu kala hadlaa arrimahan maxay kula tahay wax laga xishooda ma aha qofka xorriyad buu leeyahay uu ka hadli karo maxay kula tahay arrintaa la ilaa wax akriyo annaga dhibaatadeenna ilaa last maxaan ku idhahdaa boqolkii sano iyo ka horba dhibaatadeenna ugu weyn waxa waye wax akri la-aanta ummaddii wax ma akrinayaan marka waxaad doonto sheeg wixii la doonaha lasoo saaro dadki sidii un bay ka yihiin haddaan dadka wax akrinaynin de dhibkana xagga kale u ka soo kordhayaa annaguna maalin waxaa la gaari karaa aanan isdifaaci karin laakiin hadda ilaa iyo hadda waan isdifaaci karnaa ardaan jaamacada jaamacaadka ku jira oo muslimiin fiican ah jaamacad kasta waxay leedahay islamic society waxa la yidhahda leedahay wadankan aan joogno marka ha dhex galeen dadka kale oo ha fureen wadahadal adduunka wadahadal baa wax lagu xaliyaa meelaan wadahadal oolin waxaa jooga xoog iyo iyo gacan ayaa taalla
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho